intay sarartaxan ula saran allah ka saare subax wanaagsan intii saakaasama ku toosto dantooda soofi allah u siyaajia subax wanaagsan intii saakaasama ku toosto dantooda soofi allah u siyaajia subax wanaagsan
subax wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka baryadii beerlo subax walba aad ka maqashaan idaacadda beerlo markii laga reebay subaxnimada jumcada wanagsan meel kastoo ad naga maqlaysaan barnaamijka baryadihii beerlo subaxnimadan waxaa idinla socodsiin doona haddii allah woodal qadaro anigoo ah cumar yuusuf aadan americo bilaal daahir waaney ayaa dhinaca farsamada barnaamijka ka qaabeynaya dhegeystayaal barnaamijka baryadihii beerlo alaab waxaa nagala qeyb qaata dhegeystayaasheena ku sugan afarta xaafadood oo ay ka kooban tahay magaalada tambaradweyn iyo deegaanada hoos yimaada iyagoo nooga warbixiya hadba xaaladaha sidii loogu waabriistay dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo weliba waxbarashada guud ahaan xaaladda markaasi qofka deegaanka uu ku sugan yahay ama xaafadda uu ku sugan yahay eberle xal sideed sideetii sagaal sagaashan sagaal afartan oo wicitaan toosa ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan waxaad fariin ugu soo hagaaji kartaan eberle xalaal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal fariimihiina halkan ayaan ka akhrin doonaa iyadoo markaasi fariin caadi iyo idoo wadasaab intaba ah dhegeystaha qadka telefoon ku jira ee doonaya inuu barnaamijka nagala qayb qaatay ugu horreeyay subaxnimadan ayaan soo dhaweynaya hallow aad baan uga xumaa dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay ha yeeshee intaynu barnaamijka guda jirno ayaa u rajeyn inanu dib noola soo xiriiri doono barnaamijku waa baryadihii beerola qeybihiisii hore ayaad maqlaysaan waxaana subaxnimadan idiin daadiin doona haddii allah wadal qadaro anigo cumar yuusuf aadan ameeriko ebril xal sideed sideetii sagaal sagaashii sagaal afartan oo wicitaan toosa ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan waxaad fariin nagu soo hagaaji kartaan eberle xalaal saddex saddex afar afar soddon sagaal dhegeystaha ugu horreeya ee markaasi dhinaca fariinta haddii aan soo qabto wuxuu leeyahay magaceygu waa mursal waxaan joogaa xaafadda xawataako laanta xiintahoy aad iyo aad ayaa loogu waabariystay wax dhibaataha ma jiraan afar labaatankii saacee lasoo dhaafay beerlo jiro joog aadba umahadsan tahay sida waxaa nagala qayb qaadatay mursalow barnaamijka baryadii beerlo aan kaaga mahad celina waqhtigaaga qaaliga ah dhegeystaha xiga hallow aad baan uga xumaa dhegeystahaasina qadka telefoonka ayaa ka go-ay hase ahaatee intaanu barnaamijka guda jirna ayaan rajeyn inuu dib noola soo xiriiri doono dhegeysto kale ayaa afriina soo gaarsiiyey wuxuu le magaceygu waa saciid waxaan joogaa xaafadda buundaweyn laanta fiildaro aada iyo aad ayaa loogu waabaraystay wax dhibaataa ma jiraan saakay suuqii weynaa ee qudaarta ee ku yeelay xaafadda buundaweyn aada iyo aad buu u shaqeynayaa isu socodka dadka iyo gaadiidku waa mid qurux badan goobaha ganacsiga iyo guud ahaanba markaasi goobaha kale ee shaqooyinka ay ka socdaan saaka jawi nabdoon ay markaasi wagahay jawiga waa hagaag aad baa umahadsan tahay sida wacan nagala qayb qaadatay barnaamijka abreedii berlon kaaga mahad celina waqtigaga qaaliga ah siddeetan iyo sideed dabiic sideed magaca soo dabcan ku gadaamin baladweynaha deegaanada ku hareereysan ayaad inaga maqlaysaan barnaamijkuna waa bareedi iyo berula qeybihiisii hore ayaad maqlaysaan oo subaxnimadan idila socodsiinaya anigoo ah cumar meeriko dhinaca farsamadana uu ka hagayay bilaal daahir waanay eber lixal sideed sideetii sagaal sagaashii sagaal afartan oo wayitaan toos ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan waxaad fariin noogu soo hagaaji kartaan eber lixal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qadka telefoon ku jira ee doonaya inuu nagala qayb qaato barnaamijka ayaan soo dhaweynaya halo si lamadan dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay weli waxaad maqlaysaan qeybihii hore ee barnaamijka bareedi iyo beerula idaacadda beerula ee magaalada beledweyne oo aad naga maqlaysaan beledweyne iyo deegaanada ku hareereysan dadka helaya adeega internetka waxay si toosa markaasi barnaamijka bareedi iyo beerula ay uga maqlayaan barahan ku leenahay internetka sida facebook iyo weliba youtube dhegeystaha qadka telefoon ku jira ayaan soo dhaweynaya halo silamadan dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystahan wuxuu leeyahay magaciigu waa nimcaan jooga xaafadda holwadaag laanta heegan aad iyo aad ayaa loogu waabariystay wax dhibaataa ma jiraan afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay dadku jawi degan ayay ku jiraan dhegeystaha xiga waxa uu leeyahay waa axmed yaasiin oo ku sugan xaafadda xiintooy ayuu leeyahay aad iyo aad ayaa loogu waabariystay wax dhibaataa ma jiraan saakay jawigu waa mid nabdoon waxaa dadku wada dhegeysanayaan idaacadda beerlo hagaag aad baa umahadsan tahay axmedow sida wacan nagala qayb qaadatay barnaamijka bareedi iyo beerlo kaga mahad celina eber lixal sideed sideetii sagaal sagaashii sagaal afartan oo witaan toos ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan waxaad fariin nagu soo hagaaji kartaan eber lixal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waa hagaag qeybihii dhexe ee barnaamijka bareedi iyo beerula ayaan isla soo gaarnay idaacadda beerula ee magaalada beledweyn ayaad inaga maqlaysaan waxaana subaxnimadan barnaamijka idii daadihinaya intuu hawada ku jiro anigoo xamar yuusuf aadan ameeriko dhinaca farsamadana bilaal daahir waaney ayaa markaasi hadba dhinacu roga ee magsarka iyo makiinadaha haddii aan markaasi eego dhegeystaha qadka telefoon ku jiro halo hagaag dhegeystahaasina qadka telefoonka ayaa ka go-ay oo ururjeena intaan barnaamijku guda jirno in dib noola soo xiriiri doono dhegeystaha afriin soo gaarsiiyey wuxuu leeyahay magaciigu waa mubaarak waxaan joogaa xaafadda hawataako laanta dhagax jibis aada iyo aad ayaa loogu waabariyeystay wax dhibaataa ma jiraan afar laatankii saac ee lasoo dhaafay dadku waxay ku wada jiraan jawi nabdoon beero la jiro joogaad baad u mahadsan tahay sida waxaa nagala qayb qaadatay barnaamijka abriidii beerlo nkaaga mahad celina waqtigaaga qaaliga ah iyo sida aad nooga warbixisay xaaladda markaasi laanta dhagax jibis ee aad kaga sugan tahay xaafadda hawataako dhegeysto kale ayaa fariin soo gaarsiiy wuxuu leeyahay waa cadaawe oo ku sugan xaafadda kooshin laanta qoofiyow aada iyo aad ayaa loogu waabaraystay wax dhibaataa ma jiraan saakay dadku beerula ayay dhegta ku wada hayaan waa hagaag aad baa u mahadsan tahay cadaawe sida waa nagala qayb qaadatay barnaamijka barida iyo beerdhola eber lixal sidee sideetii sagaal sagaashii sagaal afartan ayaad barnaamijka si toosa usoo wici kartaan mar islamarkaasna aada nagula wadaagi kartaan sida loogu waabaraystay halka aad ku sugan tihiin iyo weliba sida jawiga uu yahay dhegeystahan wuxuu leeyahay magaciigu waa faadumo waxaan joogaa xaafadda kooshin laanta balisdiid aada iyo aad ayaa loogu waabariystay wax dhibaata ma jiraan saakay isu socodka dadka iyo gaadiidka laamaha kala duwan ee balisdiid waa mid qurux badan dadkuna waxay si jawi nabdoona ay markaasi ku dhageysanayaan oo ay qaxwada ku cabayaan idaacadda beerla waa hagaag aad baad u mahadsan tahay faadumo ay sida waxaa nagala qayb qaadatay barnaamijka bariidi iyo beerlula kaaga mahad celina waqtigaaga qaaliga ah dhegeystaha xiga ee qadka telefoon ku jira low aad baan uga xumaa dhegeystahaasina qadka telefoonka ah ayaa ka go-ay bar lixan sideed sideetii sagaal sagaashii sagaal afartan wicitaan toos ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan waxaad fariin ugu soo hagaaji kartaan eberle xalal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystahan waxau leeyahay magacaygu waa ruquyo oo ku sugan maxaas aada iyo aad ayaa loogu waabariystay wax dhibaata ma jiraan maxaas waxaa maalmahan ka socday koob markaasi xaafadaha iyo weliba deegaanada markaasi maxaas ku xeeran waxaana koobkaasi qabtay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle nabad iyo baraara ayaan ku jirnaa beerula jiro joog aad baad umahadsan tahay sida waaa nagala qayb qaadatay barnaamijka bridi beerlowan kaaga mahad celina waqtigaaga qaaliga ah dhegeysto kale ayaa fariin soo gaarsiiyey wuxuu leeyahay magaciigu waa zakariya oo ku sugan xaafadda howlwadaag laanta bacaadaha aada iyo aad ayaa lagu waabariystay saakay suuqyada waaweyn ee xaafadda howlwadaag si jawi nabdoon ah ayay ku shaqeynayaan wax dhibaataan ah ma jiraan dadku waxay wada qaadanayaan jawi nabdoon beerula jiro joogaad baad umahadsan tahay sakariyo sida waxaa nagala qayb qaadatay barnaamijka bridi iyo beerula islamarkaana aada nooga warbixisay xaaladda xaafadda wlwadaag laanta bacaadaha ee aada ku sugan tahay dhegeystahan kale wuxuu leeyahay magaciigu waa fartuun ku sugan farlibaax aada iyo aad ayaa loogu waabaraystay wax dhibaataa ma jiraan saakay socodka dadka iyo gaadiidka farlibaax ilaa beled weyn ah waa jawi nabdoon wadooyinkana waxaa markaasi lagu marayaa si nabdoon waa hagaag aad baa umahadsan tahay dhegeystaha ku jira low waalaykum asalaam subax wanaagsan magacaaga halka joogto
subaxda mid walaalkii waa islaamiya adiga cumar farta maqaanka bilaal dhammaan subax wanaagsan dhegeystayaasha
wanaagsan oo wacan halka aad ku sugan tahay iyo sida loogu waabareysta
halkan ku sugan walaal oo buundooyin magacan waa caasha maasha allah si wanaagsan baa loo waabaristay goobaha waxbarashada goobaha caafimaadka socodka dhammaan waa loo wabareeray beero beero waxaan leeyahay subax wanaagsan subax lamid a ayaynu ku leenahay caasho sida quruxda badan ee nagala qayb qaadatay barnaamijka abriidi iyo beerlon kaaga mahad celina waqtigaaga qaaliga ah iyo sida aada nooga warbixisay xaaladda xaafadda buundaweyn ee aada ku sugan tahay dib ayaan isugu soo laaban doonaa markana kusoo dhawaada fariin
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqeyn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsaneyn ee arrimaha deegaanka
waa xagaag haddii aan intaasi kaga soo laabano fariintaasi waxay qayb ka ahayd barnaamijka bariidi iyo beerula idaacadda beerule ee magaalada beledweyn qeybihiisii dambe ayaan ugu sii dhowaaneynaa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan oo wicitaan toosa ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan waxaad fariin noogu soo hagaaji kartaan eber lixal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha markaasi fariintana soo gaarsiiyey wuxuu leeyahay waa musbaax oo ku sugan xaafadda hulwadaag gaar ahaan lanta hegan aada iyo aad ayaa lagu waabariystay wax dhibaato ah ma jiraan si qurux badan ayay markaasi dadka saaka noloshooda caadiga u wataan beerulo jiro joog aad baa mahadsan tahay sida wacan ee nagala qayb qaadatay barnaamijka baridii beerula dhegeystaani kale waxau leeyahay magaciigu waa cumar oo ku sugan xaafadda holodaag laanta suuqa sare aada iyo aad ayaa lagu waabariystay wax dhibaato ah ma jiraan saakay socodka dadka iyo gaadiidka xaafadda holwadaag waa mid qurux badan beerlulaha ayaa dhagta lagu wada hayaa waa hagaag aad baad mahadsan tahay sida waxaa nagala qayb qaadatay barnaamijka briidi beerlula un kaaga mahad celinayna waqtigaaga qaaliga iyo sida aad noogu warbixisay sida loogu waabariistay halka aad ku sugan tahay dhegeystaha qadka telefoon ku jira lo aad baan uga xumaa dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay ha yeeshee dhegeystahan wuxuu leeyahay waa tahaliil oo ku sugan xaafadda kooshin laanta raadeer aada iyo aad ayaa lagu waabariistay wax dhibaato ama jiraan saakay dadku waxa ay wataan noloshooda caadigaa si nabdoon afar laatankii saaca lasoo dhaafay xaafadda kooshin laanta raadeer ee aan ku suganahay wax dhibaato ah kama dhicin beerula jiroojoog aad baad u mahadsantahay aadna jiroojoog ayaan ku leenahay tahaliilo sida waxaa nagala qayb qaadatay barnaamijka briidi iyo beerlula oon kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga iyo sida aad nooga warbixisay xaaladda xaafadda kooshin laanta raadeer ee aad ku sugan tahay dhegeystahan kale wuxuu leeyahay waa cabdalla fataax oo ku sugan xaafadda kooshin laanta qoofiyow aada iyo aad ayaa lagu waabariystay wax dhibaata ma jiraan saakay suuqa xaafadda ee qoofiyow aad buu u shaqeynayaa hadday noqon lahayd dhinaca qudaarta iyo dhinaca hilibka dadka wadada waxa ay markaasi ku marayaan jawi nabdoon aad baad u mahadsan tahay sidaa waxaa nagala qayb qaadatay barnaamijka buriidi iyo berla waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaagaha qaaliga ah eberle xal sideed sideetii sagaal sagaashan iyo sagaal afartan oo wicitaan toosa ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan sidoo kale waxaad dhegeystayaal barnaamijka uga qayb qaadan kartaan dhinaca fariimaha idinkoo markaasi si fudud fariintiina nagu soo gaarsii karaa eberle xalaal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal fariimihiina halkan ayaan ka akhri doonaa haddii allah ugu dara uu qadaro dhegeystahan wuxuu leeyahay waa muno oo ku sugan xaafadda buundaweyn laanta buura yaaquub aad iyo aad ayaa lagu waabariystay wax dhibaato ama jiraan saakay dadku jawi nabdoon ayay ku wada jiraan beerdhula jirojoog adna jirojoog ayaan ku leenahay munay sida waxaa nagala qayb qaadatay barnaamijka bariidi iyo beerdhula haddii aan soo qabta dhegeystaha xiga fariintiisana soo gaarsiinay wuxuu leeyahy waa istaahil oo ku sugan xaafadda buundaweyn laanta buul amar aada iyo aad ayaa markaasi loogu waabariistay wax dhibaato ah ma jiraan dadka saakay isocodka dadka iyo gaadiidku waa mid qurux badan nabadda allah noo siyaadiya aamiin ayaan ku leenahay istaayilay sida waxaa nagala qayb qaadatay barnaamijka bariidi iyo beerula waan kaaga mahad celinaa waqtigaaga qaaliga ah iyo sida aada noogu soo hurtay inaad barnaamijka nagala qayb qaadato islamarkaana aada nooga warbixiso xaaladda xaafadda buundaweyn iyo sida loogu waabariistay uu saabkay jawgu yahay dhegeysto kale ayaa markaasi magaciisa ku bilaabay saciid oo ku sugan xaafadda xawataako laanta nuur xawaad aada iyo aad ayaa loogu waabariistay wax dhibaato ah ma jiraan saakay jawgu waa mid nabdoon dhegeystaha qadka telefoon ku jira alo wacalaykum asalaam subax wanaagsan magacaaga halka joogto
waa anfac oo joogto xaafadda holwadaag anfac oo ku sugan xaafadda walwadaag anfaciisa lagu waabariiste
si wacan oo wanaagsanaa loogu waaburistay goobaha waxbarashada goobaha gaadiidka ganacsiga dhammaan waa loo wada dareeray wax dhibaato ah kama taagna xaafadda walwadaag een, idaacadda wadani jiro
waa hagaag guud ahaana intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka baridii beerula subaxnimadan waxaa idinla socodsiinaya anigoo cumar yuusuf aadan americo bilaal daahir waani ayaa farsameynaya inta barnaamijkan lamid isku maqli doono sidaa iyo nabadgelyo